ay wada dhinteen bal adigu intaasay kala dambeeyeen labadooduba way cumriyeen bal marka waxaa jirta daba daabitka xaafid ibnu xajar waa markan dhib ma laha ay la magacaabeen sulaymaan can abihi ama ciddii kaleba khaasatan marka kale dadka kale ay ka warinayaan maaha markay aabahood ka warinayaan bay awqaadda qaarkeed sida xalayba meel habeenkii ugu dambeeyaan meel ku aragnay can ibni bureyda ay imaanaysa intaasun baa ishkaalku yahay marka ibni tahy oo marar horana aan soo aragnay ma sulaymaan ba mise waa cabdullaahi labadooduba aabahood bay ka wada warinayaan waana labadaa neesku dabaqada ah taabiciintii dhexe ah marka xaafid ibnu xajar baa markuu kitaabkiisan tahdiibu tahdiib walow kitaabkii ka weynaayo tahdiibulkamaal aanay taasi ku sugnayn oo fawaa-idda kitaabkiisa uu la dheeryahay kitaabka asalkiisa ay tahay ayaa wuxuu marka hore ibn bureyda uu soo dhigtay si asalkiisiiba taadiibulkamaal uu yidhah waa cabdullah iyo sulaymaan ayaa wuxuu soo naqliyaa u bazaar ka soo naqliyaa saddex nin waa calqamat bnu marsad waana ku sugnaa xalay ama cashar ka horreeyin baan ujeedaa iyo muxaarib ibnu disaar iyo moxamed ibnu juxaada saddexdaas bazaar baa yidhi xaafid baa wuxuu ku kordhiyaa acmash afartaasi hadday ibhaamiyaan oy ibnu bureyda yidhaahaan taas yidhaahaan waa sulaymaan buu idha eeg afartaa calqamat ibnu marsad muxaarib ibnu disaar iyo moxamed ibnu juxaada maha macnuu inay muslim inoogu wada sugan yihin barhkoodku maba sugna muslim markay riwaayadu tahay taa iyo ninkan afraad oo sulaymaan ibnu mehraan alacmash hadday ibhaamiyaan oy ibnu bureyda un ku gaabsadaan ibnuhaasi ama ninkaas sulaymaan weeye waxaan inta ahayn dadkuna way iska kordhi karaan khaasatan markan kutubta wada eegno weeye maaha waayo cabdillah ibnu bureyde lixda kitaabba uu kuga sugan yahay bal waa kaga badan yahay kitaabkeenna aan hayno dee isaga walaalkii uu kaga badnaanaya iyo bukhaarina uu laba dheer yahay walow ay dhahaan haddii siqanimo aan eegno ama sixo xadiis labada ninka aada usii mudani waa sulaymaan laba yidhaah culimadu oo kaasi isaga wixii aan intaa ahayn hadday ibni bureyda yidhaahaan cabdullaahi ibni bureyde weeye waa xaafid ibnu xajar bal taas kolley cibaarada hadalkiisa siisan waraaq ugu soo qori doonaa si aade aynu bal uga faa'iidaysano waxaanan ya raacin doonaa sheekh nadmiyey intaas xaafid yidhi nadmigiisana waan soo raacin doonaa biidn illaahi tacaala laakiin umuuro ayaa u yar baahan dabdin malaa taasna tatabuc khaasatan kitaabkeenna kitaabkeenna aan hayno dee isaga walaalkii uu kaga badnaanaya iyo bukhaarina uu laba dheer yahay walow ay dhahaan haddii siqanimo aan eegno ama sixo xadiis labada ninka aada usii mudani waa sulaymaan laba yidhaah culimadu oo kaasi isaga wixii aan intaa ahayn hadday ibni bureyda yidhaahaan cabdullaahi ibni bureyde weeye waa xaafid ibnu xajar bal taas kolley cibaarada hadalkiisa siisan waraaq ugu soo qori doonaa si aade aynu bal uga faa'iidaysano waxaanan ya raacin doonaa sheekh nadmiyey intaas xaafid yidhi nadmigiisana waan soo raacin doonaa biidn illaahi tacaala laakiin umuuro ayaa u yar baahan dabdin malaa taasna tatabuc khaasatan kitaabkeennan uun inihii ay labadooda kaga wada sugnaayeen markaa dadka qaarna way usuurtogelaysaa malaa taa inay tatabucaan cid kale usuurtogelaysa waxaan filaya dalabada kuma ogi oon ibraahim ahayn oo dee kitaabka harijaal saxiix ibnu manjawih hadaad u laabmayso oo hadde meelihii ay ku soo arooreen baa ku dabdisan isaga oo bal matalan la iman karo waxaan leeyahay taas waxa ishkaalka jiraa waxa weeye iyadoo xaafid yihi muxaarib ibnu disaar markuu ibhaamiyo wuxuu noqonayaa sulaymaan xalay waxaa inoogu sugnaa muxaarib ibnu disaar ama casharkii horean ujeedaa de xalay ba iga noqone can muxaarib can ibni bureydata can abihi sanad bay ahayd xaadii markuu dhigtayna ee uu soo celiyeyna can muxaarib ibn disaar can cabdillahi ibni bureydata can abihi oo waa ninkaasoo nusqooyinka qaarkoodna kuma sugnaa isagoo mubhama kolla aan kuma sugnayn markaa ibni bureydahaas muxaarib baa ibhaamiye laguma fasiri karo waayo sanadkii ayay halkan ku magacaabantahy waa cabdillahi isagoo bal waxaan leeyahay waa umuuraha aan leeyahay arrinkuma aqlaba mise waa taas ee daabitkaas baa jira aan ku yar kala saarayno ku kala dabdinayno waana faa'iido weyn oo tahdiibu tahdiib kuma sugan bal tahdiibulkamaal kuma sugno kitaabkii aada u ballaarhnaa ee halkan dee uu isaga asalka u ahay uu tahdiibinayay ah xaaf ibnu xajar fawaa'idiisa ikhtisaarba ha aada kitaabkiisa uu laba yimi weeye dee meelaha qaarkoodna ayn waa adigu waxyaalo dhici kara bal taas marka waxaa kaloo inooguma sugnaa casharkii iyadoonu wax kale la socon can calqamata bni mirhad waa xadi ibni mirhad waa halkii ugu dambeysay waa halka baarkeenun kaba horeysa can ibni buraydata can abihi halkaa iyada waxba lama socdaan markii hore maxaar ibn disaar baan idhi laakiin imaka halkan calqamat mirhad can ibni burayda daabidka xaafid markaan raacayno maxaan ku fasiraynaa ibnu buraydahan inuu yahay sulaymaan waayo waa calqama welibana arrinku waa taasunoo waxaynu ku soo maray jana xadiidkani waa mukarar janaa-is baynu hore ugu soo marray xadiidka isagoo halkaa ibni buraydaha ruwaadda qaarkood ay de markuu halkaasi kusoo horreysiye ay sulaymaan yidhaaheen baan soo aragno bal waa taas walow sheekhan sheekh maxamed amin alkowkab alwahaaj ay halkan ibnu cabdillaahi kuba fasira ay kaba dhacday lakiin arrinku kolley taas maha daabidka marka raacniya wixii hore inoo soo maray iyo beeheqa sunantiisa sida kuba sugan iyo bal waa intan doonaya in adeegkaan lahaa mar dambaan yar eegi doonaa taa weeye bal wixii yar kitaabo ana insha allah waqtiga ugu horeeya i suurto gasho dee safxa si laynoogu soo garaaco loo qaybiyo ayaan insha allahu tacaala samayn doonaa haddii alla idho baabulfaraci waalcatiirati faracii iyo catiiradii ayuu baabkeedii yahay amase qolooyinkiina weysaysanay faraci iyo catiiradii ayuu baabkeedii yahay bal kolley kitaab ladaaxi baa dhammaadkiisii aan kuba jirnaa waa intii ugu dambeysay kitaab ladaaxi in xadiidkan farac iyo catiiraba kuba arki doonaa weliba faraca isagoo tafsiir tahay baan ku arki doonaaye bal waxa weeye faracu waxay u isticmaala waa adigu kol qabla alislaam waxay carabi taqaanay ku dhaqmi jirtay ku camal fali jirtay buu ahaayo neefku marka uu curto waxa ugu horeeya uu ku curto khaasatan geel oo kale hayay markaa uu dhashaba ay qali jireenoo iyagoo dee ama asnaamtooda u qaliya sida tafaasiirta qaar waa arrin dee ah wixii shareecadu burinaysay dawaaqidoodii asnaamtooda ay u qorayeen bukhaari baabay kuma sugantahay taasi tafsiir ahaan kolkolna waxay uga qali jireen neefku marka ugu horeeya ilmaha ugu horeeya uu dhalo iyagoo rajaynaya in dee neefkan dhalay hooyadan imaka dhashay nasligeed iyo tarankeedu uu bato baraka ahaan uga qastaya ayay kaa hore ay qali jireen oo haraggiisana dhirtaa ay iskaga wari jireen wixii dee laga cuni karayana ay kaba cuni jireen oo raja albarakana way ulaba iman jireen waa in badan say kuba fasireen asnaamtood iyo aalihadood iyo dawaaqidoodana waa waxay u qali jireen bal farac weeye taas wixii iyada xadiidka inooguba iman dooniyo xukumkuna waa inoo dambeeya waa faraca dee fadu kolley si aan fadxo ahayn ma aqbalayso ma aqrayno ama dee xarako ahayne ra-duna way fadxisan tahay oo alfarcu lama odhanayo oo asalka kii qaabilayay ah ee waa alfarac bal kolkol ta'na waa lala xidhiidhiyaa maa hadaas tada marbuudadoo iyadana dabdigu waa taasuun alfaracatu ayuunbuu noqon oo fa'di iyo ra'du way wada xarakaysnaanayaan weliba fatxay ku xarakaysnaanayaan bal dabdigu kaa weeye ama alcatiira waa neef iyadna ay qali jireen qabla alislaam ba ay qali jireen oo bishaa rajab marka ay timaado ay rajab soo gasho waana bir ay weynayn jireen oo bilahoodii ahaa yaa la maqli waaye bil ay weyneyn jireen oo bilahoodii ay weyneyn jireen ama xurmada ahaa ka mida dee filislaamna xurmadii buu leeyahay ayay qali jireen rajabiyana way ku magacaabi jireen oo bal alcatiira waa neef ay bishaa rajab qali jireen haddaba taas weeye imaka xadiidkana waaba tan oo wuxuu uhi muslim xadaثnaa yaحya بn yaحya التamiimiy wa abu bakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزuhayr بn xarb قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نا أفر شيخ ayuu istaba dhigay muslimo sheekhyadiisii kaba mid aha israaciyey sheekh keliyay ka wada warinayaan ee laakiin cibaarada ama siiqaday ku kala duwan yihiinoo yaxyana wuxuu yihi waa ninka koobaad akhbaranaa inta kalena xadaanaa ba yidhah laakiin sheekh keliya ka wada dhexeeya can saciidin saciidkuna waa ina musayib siday noo dambaysaba xa وxadaثnii mحamed بن raafici وcabd بن xumaydi qaala cabd أخbaranaa وqaala بن raafici xadaثnaa cabdالرaزaaqi qaala أخbaranaa macmar can الzuhriyi can بn الmusayibi can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam sanadka labaad ee muslimdi ugu laamayna laba sheekoo kaloo sheekadiisia soo kordhay ee waxaanay sheekh keliya wada leeyihin waa cabdالرaزaaq iyaguna siiqada way ku kala duwan yihiin halkay labada sanad isugu imanayaana waa zuhri oo macmar ibnu raashidna zuhri buu ka warinayaa sufyaanna zuhri ibnmusayibna abu hureyra oo inantiisa uu qabay buu xadiidka inoogaba warinaya qaala wuxuu yihi markaa qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam laa faraca farac dee fi lislaam wax jidaysan maaha khaasatan habkay usoo dhigan jireen ama ulaba iman jireen iyo sifaday u qali jireen walaa catirata catirana iyaduna wax jidaysan ama mashruuca maaha khaasa markaan eegno sifa ahaantay ulaba iman jireen iyo wixii ujeeddadoodu ahayd bal taas waa mid oo aan nidhaahno faracii haddii axaadiida qaarkood iyaday sugaysa ay timi ama catirada axaadiida qaarkood inay dee bannaan tahay ay kuba timi axaadiidaasi mansuukh bay noqonayaan imika taas maaha xukunka guud ee waa laqbadayda hore oo aan nidhaahno markaa farac jira ma jiro oo waa dee waxa weeye taas in farac ma jiro fi lislaam oo wax jidaysan maaha macnaa haddii axaadiisi ay kuba timi faraca dee mashruuciyadiisa ama jawaaskiisa ama in la isba faray waxay noqonaysaa in la nasakhay waana say in badan oo ahlcilmi kamida kuba tagaan in catirana iyaduna wax matalan way nasakhan tahay oo wax fi lislaam jira maja ma aha bal waan kusoo yar laami doonaaye kelimada waan yar taam taam yeelaynaa zaad ibnu raaficin fii riwaayati ibnu raafic baa wuxuu ku siyaadiyey riwaayadiisa ibnu raaficna waa sheekii muslim markaa isagaa dee riwaayadu ku siyaadiyey macnaa maaha inuu isagu lafdiga iyo tafsiirka la yimi ee xadiidka markuu warinayey ilaa nihaayadii sanadkana uu soo gaadhay ayay xadiidka intani laba socotay oo ah tafsiirkan baa la socday wاlfaracu faracu awalu nitaaji waa nitaajka waa xoolo markaa ay dee dhalaan waxa ugu horeeya oo kaana ahaa yuntaju lahu mid u dhasha fayadbaxuunahu way gowraci jireen waa markaa ugu horeeya ama neefku u kuba curto taas bay la iman jireen bal xagga tafsiirkan kolley culimmadu tay raajax yeelaan markay duruqa tatabuceen tafsiirka waxaa leh zuhri baa leh walfaracu isagaa leh oo faracii buu inoo fasiraya waana ta aan tafsiirkiisa horreysiinay ficilkan a yuntaju lahumna lafdigiisu dee waa kaa majhuul u binaysan ee waxaan filaya inaan horeba usoo marray ee ficilku luqada carbeed sibuu u yimaadaa isagoo majhuulkaa u binaysan xagga macnaana waa ka musame oo maaha ficil dee imakaa waxaa ka dambeeya naayibu faacil yahay ee waxaa ka dambeeya faacil buu noqdaayo xagga macnaha waa ka musamo taasaa lagu laqbeeyaa laakiin xagga marka la eego lafdiga ayuu luqada carbeed sida carab looga maqlayba nutiijo unbaa loo maqlay nutiijati naaqatu hash way dhashay weeye ee maaha waa laga dhaliyey waxyaalaha maaha ee isagoo siiqadiisu ay siiqada musamo ay tahay carab luqadeeda kuma sugno oo bal matalan waana keligii maaha afcaal waxooga ayaa jirta oo siiqadoodna siiqada almabniyu lilmafcuul ay tahay dee xagga macnahana waxaa almabni lilmacluumba oo huraca oo yuhracuna qur'aanka ay dhacdayba ayaa kaba mida uhilla oo inoo dambaysa kaba midoo casharka caawa kuma sugan bal taasi waa xagga ficilka baabkii kolley intan buu inoogu eg yahay haddii aan la maqlay qolooyinkiina dambe caawo dee wax kalaas bahalka way idin soo yar dhowaan doontaan haddaan halkayga hagaag loo maqlayna de bal yar ismaciil adnimida fkaran wey ninkii wadood qolooyinkiina u dambeeya oo kasii daraya abeen xadiidkii aan keenaynala marka xadiidkii waaba intaasun duruqdiisna waa intaa weeye ee xagga macnaha faracana waan fasirnay catiradaba waan fasirnay markay catirada noqoto kolley imaam nawowi isaga wuxuu soo noqonayaa culimadu inay isku waafaqsan yihiin taa in laguma fasiro waa dabiixada ay rajab qari jireen barhkoodna tobanka hore ayaabay qari jireen bay yidhaahaan farcana xadiid kasta imaka inooguma fasiran waa awalu nitaaji kaanuu yadbaxuuna waa waxa marka ugu horeeya dhasha oo gowrici jireen laakiin waa taan nidhi barhkood dee rijaa albarakati fi lummi way soo noqoniyeen oo way kuma fasireen sida shaaficiya aimo kale in dawaaqidoodii asnaamtoodi ay u gowrici jireenna bal bukhaari meel bay tafsiir ahaan ay kuma sugan tahay oo iyadna in badan oo ahlulcilmiga kaba mida ayaa kuma yimi waxaa barhkood ay yidhaahaan maaha neef kastaba oo markaastaa kumay samayn jireen ninka geeliisu markuu boqol gaadho ayay habkan ama dariiqan laba iman jireen xadiidka adiga ta inoogu suganna kol haddii daa siiqadan nafyiga ayaa inoo yimi laa faraca walaa catirata macnaa farac ma jiro fi lislaam walaa catirata catirana fi lislaam maba jirto taasi waxay keenaysaana waxaan dee waa caado jaahili bay ahayd si kastoo loolaba yimaado ama bishaa lala eegto iyadoon sanam looba qalahayn ama neefku waktigaa ay qali jireen oo kale si waxaanu arrinkan shareecadu ay anfiyeyso burinayso oonu asal lahayn waana sidaa uu qaadiciyaad iyo jamaahiir alculamaa uu kaba soo naqliyey in laba nasakhay waana sida xaazimi kitaabkiisa alictibaar fi naasik walmansuuq uu kuba tago laakiin arrin baa jirto axaadiis waxoogaaya ama kala duwan dee barhkoodna ay saxiixiyiin ba waxay ku yimaadeenba arrinkan wax kaba duwan axaadiisa kolley imaam nawowina halkan baxti fiican buu leeyahay dee xaafidna xajar iyo kayrkiina aad bay utatabucaan shawkaniyabe waxaa axaadiisa kaba mid ah xadiis ay wariyeen abu da-uud iyo qolooyin kaleba isnaadkiisna uu saxiixya ama xadiidka saxiixa oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin uu dhawaaqay oo uu yihi waqtigii jaahiliyada bisha rajab markay noqoto waxbaanu qari jirnay rasuulka ilaahayna wuxuu ugu jawaabay idbaxuu lilaahi fii ayi shahrin kaana wabiru ilaahi waadcimu macnaha ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii macnaha wax kale ha ku gowracinaya ilaahay daraaddii uqala bil kastaba idinkoon bilna laba eegan quudiyan oo dadkana kuba sadaqaysta waa farid uu faray oo dee asal markaa bal waxaa kaloo ninkii yidhi farac baanu filjaahiliya laba iman jirnay ee maxaadna amraysaa xadiidkaa waxaa ku yimi xoolo kasta oo dee foofaya walow barhkood ay saa'imada halkan geel badan ay kuma fasireen gaar ahaanon farac baa ku sugan macnaha waxaa jidaysan farac neefkii inti dee aan markaa ugu horreeyey qalayeen markuu soo dhashaba aanay ahayne la daayo si uu hooyadii u jaqo markuu roonaado bal uu noqdo mid waxqaadiba kara in la gowraco oo hilibkiisa laguma sadaqaysto manaa waa sida iyadna xadiidkaa aan leenahay waa saxiixa abi daawud kuma sugan kuma yimi xadiid kale oo ninkaa nubaysho nin nubaysho la yidhaha nubayshat lkhayr baa warinaya xadiid caaisha iyadna behaqi isnaad saxiixa uu kuba yimi ayaa waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay inuna faray bilfaracati faracana waa ta aan leenahay ta'da marka la geliyena ra'da fadxadeeda la dhowraya la ilaalinayaa kontonkii neefba inaan mid kaba qalo ama kontonkii neefee adhi ahayba mid lagaba qalo taas oo kale xadiid kaloo abu da-uud wariyo camr bnu shucayb isagu malaa uu ahaa can abihi can jaddihina waxaa kuba yimi isaga lafti kaleo alfaracu xaqun faracu waa wax xaq ah macnaa batil maha siduu shaafici kuba fasiray waa wax jiro oo xaqa maaha dee waa wax waajibiya maka halkan marka idinkoo iska daaya laakiin habay samayn jireen marka u dhashay qali jireene idinkoo iska daaya ilaa uu qaali noqdo ibna makhadin aw ibna labun laba jir gaadho ama saddex jir gaadho ood markaa siisid haweeney armalo aada siisid ama aada fii sabiilillahi aada kuma bixisid ayaa ka fiican oo ka roon adigoo qale isagoo markaa dhashay oo kaameeladiisi iyo hilibkiisi ay isku dhegaanba oo weelkaagina aada gembidid macnaa hashii dee markaad wixii yaraade ay markaa dhashay lagaba qalo marka dambe way guraysaa nin weelkiisii gembiyey buu noqonaya watuwalliha naaqatak oo hashaadiina aada kaba dhigto dee iyada markaad neefkii markaa ay dhashay aada kaba gowracdo iyada taasna ade iyadii argagax geliso oo weladkeeda aad kaba qashay aad ku argagax geliso waxa kaaga roon adoo yardaaya ha koro oo markaa ruux miskiina siiya ama armalo siiya ama fii sabiil اlahi kuba qaada taas baa kaaga fiican adigoo waktigan qala laakiin waa wax jira iyadana bal taas baa meeshii yimiba axaadiid kaleo iyada meesha kuba timina waa yimo barkood jawaasun ay faa'iideynayeen iyadoo carafo la joogo nin weydiiye rasuulka ilahi u yihi man shaءa catar waman shaءa lam yactir waman shaءa farraca waman shaءa lam yufaric ninkii doonaa rajab waa qalaya ama catirada kii doonaana u iska dayn kii doonaa farraca macnaha wuxuu la imanayaa faracan oo waa qali kii doonaana u iskaba dayn bal kuwo kalena way jireen oo haddaba axaadiistaas baa meesha oo tan kaba duwan ayaa kuba yimi aimada qaarkood iyagu dariiq bay mareen ay ka dhigeen axaadiista caynkaas oo dhan in xadiidkeena nasakhayo ay mansuukh yihiin xadiidkana uu nasakhayo bal taas dee waxaanay leeyihiin kol haddii arrinkani wax jaahiliya la samayn jiray uu ahaa rasuulkii ilaahayna kol uu fasaxay uu jiray nahyina meeshii aan hayno waxa daahira nahyigu inuu dambeeye laakiin daliil kaloo ah cad oo ah inay kuwani ka dambeeyeen la sheegtay inay naasikh yihiin kuwii mansuuqa taasi maba jirto taasi iyada waa mid aymo kale iyagu waxay leeyihin kolley naskigu iyo tarjiixa iyo dee marka loo baahdo ama la marayo waxa weeyaan horta naskiga markay noqoto waa in taarikhda ay caddaato kuwan la leeyahy waa naasikh inay ka dambeeyeen mansuuqi taasi halkana maba jirto gees kalena inaan la jamcin karahayn axaadiida caynkaasa waayo haddii la jamcin karayo lama t lama kala raajax yeelo dee waxa ku wada sugan iyadoo axaadiistii lagu wada camal falo bal xagga markaan qolooyinka taa yidhi waxay iyagu halkan imika kuba fasireen laa faraca walaa catirata waa shaafici oo kale laa faraca waajiban walaa catira waajiba waayo kuwa kalea iyagana xaqun iyo ay kuba timi farac waajiba iyo catiro waajibitoona maba jirto xadiidkan ah in xaq weeyaana macnaa baatil maaha oo iyado taasna isna luzuum ma keenayo ama laazimin ma keenaye baatil maha ayay keeneenba marka arrintan iyada waxay leeyihin ama nefyigu wuxuu ku xambaarnaanaya habkii iyagu ay laba iman jireen ama bil gaara in lala egta ad neefkaad qalaysid ama se in aad sanam iyo waxyaalo loo qalay haddaana waxaasi jirin oo ilaahay daraaddii u qalayo oon wax kale uba qalahayn dee isagoo dadkii masaakiinta ana siinaya isagoo bal matala nicmadan ilaahay siiye uguba shukreeya ama dad bahan uba qalaya ama taas wakti awqaadda ka mida duco ahaan iyo dee baraka isagoo ilaahay kagaba dalbaya anay waxyaalaha sifadood iyo wasfigii ahluljaahiliya uula iman jireenna la iskaba dhowro inaan wax iyada ba'siyi taa kuba sugnayn bal matalan axaadiisan amarka kuba timina waxay kuba xambaarantahay kuwan kale ayaa inoo fasirayo amarkaasi wax luzuuma maba keenayo xaquna macnaa baatil ma aha la faracana wax laazima maaha taas wey marka marka taa leega siday shawkani iyo dee hortiina xaafid ibnu xajar iyo aimo kale ay yidhaahaan waxa isu wada imanaya axaadiistii baa taa kuba aan kuba jamcin karnayano iyada wixii kayfiye ama sifo ay jaahiliyadu waxaan ay ulaba iman jireen iyada taasi shareecadii way burisay oo taasi wax banaan ma noqonayso laakiin wixii kale ee bal matalan taasana haddii dee looga dalbayo uun ila matalan ilaahay daraaddii loo qalayo wax kale aan looba qalahayn ilaahay daraaddii loo qalo in iyada taasi wax dee maanico xaggii sharciga iyada mancaya maba jirto taasi waxay arrintu tahay un xagga nefyiguna ama waa wujuubkii baa la anfiyayaa ama se wixii ay iyagu la iman jireen ee dawaaqidoodii iyo asnaamtoodii ay uga qori jireen bay taas ay tahay bal markaa tafriqa laakiin laxmi neef la qolo masaakiin la siiyo ama saa rasuulka ilaahay tilmaamay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee sidiisii baa ruux laguma siiyo iyada taa xaggii wixii biri ah wixii idcaam lilaahi subxaanahu watacaala ah ee sifadood iyo kayfiyadoodna lagaba ilaaliyo kolley axaadiista markaan isu wada geysano kuwa kalena way inoo sugan yihiine ayaa waxay keenaysaa inaan ba'si kuba sugnaan ama aanay noqon shay dee bal masalan aynaan una baahan kanaa naasikhiyo kanaa mansuuqa kol haddaan taariikh inoo sugan taasi aanay jirinna ee bal markaa kolley siday kuba jamciyeen axaadiistaas taas bay noqonaysaa waana taa ay raajax yeelaan aimada aan til aan magacyadooda barhkood soo sheego o kale baabu nahyi man dakala calayhi cashru dilxijati wahuwa muriid muriid muriidun tadxiyata an yaakuda min shacariha o adfaarihi shay-an adaakani baabu nahyi man shaksi nahyintii baabkii weeye dakala wuu soo galay calayhi korkiisa cashru dilxijati tobankii bisha dulxijo uu soo galay oo uu soo galay bal iska soo dhowaada un kolle wax kale ma jiraan dumarkun baad maqlayn bay late walxaal huwa isaga muriidin uu doonayo atabxiyata adxiyo inuu qalo uu doonayo maxay loo diiday an yaakuda inuu qaado ama gooyo min shacarihi timihiisii aw adfaarihi cidiyihiisii shay-an wuxuu kaba gooyo oo wuxuu baabku u baabaysan yahay waa ayaamihii fiicnaayeen imaka kaba soo baxnay kol hadday bisha dulxija ay bilato ruuxuna uu niyeysan yahay inuu adxiyo qalo adxiyo uu qalo marka waxaa loo diidayaa laga nahiyayaa inuu cidiyihiisana guro timihiisana gooyo timuhu ama madaxa ku yaaleen ama meel kale ha kaba yaaleen taasoo ama uu xiro suuriyo aduguba matalan si una u suuriyo taas baa loo diidaya haddaba taas buu baabkeedii yahay xadaثna بن أbي cمر المkiي qال xadaثna سفyاn عن cabdالرحمن بن حmayd بن cabdالرحمن بن cawف أنه سمع سعيد بن المصيب يحadiث عن أmi سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل sanadka xadiidka waa dadkaan soo wada aragnay cabdالرحمن بن حmayd بن cabdالرحمن بن cawf iyo abihina hore waynu usoo aragnay ka dhacaya n kolba mi dib uga dhacaya waxun baa jira dee markaas sanadka kuma jirto umusalama waxay tidhi rasuulki ilaahi baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa dakhalat اlcashru tobanku hadduu soo galo waa tobankan bishan dulxijo u horeeya wa araada uu doono axadukum axadkiin waa ruuxa idinka idinka mida ma raga noqda ma dumarba an yudaxiya odxiyo inuu qalo falaa yamasa yaanu taabanin min shacarihi timihiisa iyo wa basharihi jirhkiisa shay-an waxba yaanu ka goyn yaanu bal matalan ama ka xiirin ciddihii gorin wax jirhkiisa ka mida aanu taaban oonu goyn weeyo oonu suurinon taas buu qiila lisufyaana sufyaan baa waxaa lagu yidhi fa ina bacdahum barhkood laa yarfachu xadiidkan ma kor yeelayo qaala wuxuu uhi laakinii anigu arfacu waan kor yeelayaa oo waxa ay tahay sufyaan ibnu cuyeyne ayay barhkood ku yidhaaheen xadiidkan dadka loo wariyey waxay ka dhigeen umusalamay ku joojiyeene rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umay kor yeelin umay gaadhsiin isaga wuxuu uhi maya waxaan maqlayo anigu ii sugan de inuu marfuuc yahay saasaan ku wariyoon kuba maqlayo anigu dadkaas ma ihe waan kor yeelayaa rasuulka ilaahay baan gaadhsiinaya macnaa xadiidku waa xadiid marfuuce xadiid mawquufo maaha bal xadiid kaley markaan duruqdiisa inoo wada dhammaataan yar wada eegi doonaaye alfaadaka hore ku suganuun laftigan imika bashar halkan bay ku timiye meelaha dambe cidiyaha iyo waxyaalaha sun baa yimi kelimada basharna ama kelimadani marka shiinta iyo ra-daba aan xarakayno laba fadxo waa jamcu basharatin basharaduna in waa daahirljildi baa jirhka intiisa sare ama mu-adku jirhka waxa ka muuqda ayaa imika basharo laba yidhaahaa laakiin markii dambe maxaa dhacday in laguba idlaaqay insaankii guud iyadoon markaa jamacii iyo kii keli ahaan la eegayno dee waxa weeyaan bashar waa dadkii waatan aan kuba fasirayno shaksigii keliahaa waa bashar waa la odhan intii ka badnayna bashar waa la odhan waa markii dambe wixii lagu idlaaqay asalka hore waa daahiruljildi buu ahaa carabna markaa marka la eego lafdigan bashar may jamcin oo jamac ma laha markay tahay imika basharatin iyo imika bashar ka qasabatin wa qasab ay daahiraljildi tahay waa taa aan leenahay waa taasay noqonaysaa oo tadaasa udhaxaynaysa mufradkii iyo jamacii de ismijinsi laakiin markan insaan loo isticmaalayo iyo dee dadkii ama insaankii laguba idlaaqayo carab xaggeeda may jamcin lafdigan bashar baa ku dhacaya mufradkii iyo wixii kaba badnaaba laakiin carabi way tasniyeeyeen oo qur'aanka waxaa inoogu sugan faqaaluu anu'minu libasharayni milina oo way tasniyeeyeen carabi bashar laakiin may jamcin oo jamac carab laga soo naqliyo kelimadu leedahay ma jirto waana markaa bimacna alinsaan ay tahay tahay makasta halka laftiga xadiiska waxaa inoogu sugan jildigiisii un ama daahir اljudi waa basharadii daahir اljudi ayaa laba yidhaahaa iyada dee kolley tan basharatun iyo bashar waaba dee jamc iyo mufradkio de waa asmaadii ajnaasun bay lamid noqonaysaa taas ee ta'da mufradka iyo wixii ka badan lagu kala farqin jiray bal taasi waa mid marka basharkii laftigana iyadoo ay xagga dambe cidiya nooba imanayaan wax jirka ka mid oo kale oo dee la suulinaya hadduu jirana lafdigani waa inoo keenaya arrin kalena wa araada axadukum an yudaxiya way inoo horeysaye udxiyadu inaanay waajib ahayn bay leeyihin culimadu lafdigani waa ina tusayaayo iraadadii shaksigaa lagu xidhay uu doono axadkiin inuu udxiyo qalo marka haddaanu doonin arrintan loo nahyigana maba imanayso dee wax saaranna maba jirto waxay cibaaradani ay daliil u tahay cadamu wujuub اludxiya kol haddaanu isagu nadar iyo waxaa wix islaazimiye ahaynoo waa kan ruuxa iraadadiisii baa lagu xidhay hadduu axadkiin doono ama uu doono inuu udxiyaysto marka waa doonidiisay ku xidhan tahay markaa waajib maaha ama xadiidka wixiisa kale way noo socon doonaan falaa yamasa min shacarihi wa basharihi shaya وxdثna إسحاq بن إبراhيم qال أخبرna سفyاn qال xdثnي عبدالرحمن بن حmayd بن عبدالرحمن بن عوف snadku waa kii hore une شheeka mسلimun baa isbedelay cid kale oo isbedeshay ma jirto oo إسحاaq بن إبراhيم halkuu iبن أbي cmر ka ahaa ka hore عن سacيid بن المسيب عan أmi سلمةa ترفchu xaal ay kor yeelaysa xadiidka rasuulka ilaahay ay gaadhsiinayso oo qaala rasuulka ilaahay ba wuxuu ihi صلaوaaت الlahi وaسلام عليه إdا dakla الcashru tobanku marka uu soo galo walxaal cindahu shaksiga agtiisa udxiyatun udxiya ay tahay yuriidu uu doonaya an yudaxiya maha macnuum markaasay gacanta uu kuma hayo udxiyo uu sii diyaariyo dee dadkii muslimiintana kolkol iyadoo bishuba soo gelin bay neefka keeni jireen oy sii cayilin jireen oo sii naaxin jireen arrinku taasi shardi maahe waa inuu doonayo inuu udxiyaysto maalinta odxiyada qaliyaba haba soo iibsadaa ma neefku milkiisaa soo gale yuriidu an yudaxiya falaa ya'kudana yaanu qaadin oonu goyn shacaran timo walaa yaqlimana yaanu gurin ruuxaasi dufuran cidina yaanu iska goyn oonu iskaba gurin وxadثnي xajaaج بن شhaacir qال xadثna yaحya بن kaثيiri الcambariي abu غasana qال xadثna شhucbaة عan malik بn أنس عan cmر بn mسلm عan سacيid بn المسyب عan أmi سلمةa أن النabiya صلى الlه عليه وسلم qاala bal xagga snadka koley yaحya بn kaثيir الcambari horeynu usoo maray waana nin ثiqo oo atbaacu taabiciinta raggii ugu dembeeyey ahaa dee kolleyna waxaan filayaa inaanu inagaga qaldamahayn yaxya bnu abi kahiir alyamaami inaanu inaga qaldamahayn imaamka taabiciinta raggii ugu yaryaraa kamida kana waa atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaasi ibnu abi kahiir buu ahaa kani waa ibnu kahiir waana ninkii raggii dee xufaad ninkaasi waa nin xaafida imaama ninkana waa ruwaadii iqaadkayd unbuu kaba mid yahay ama cumar ibnu muslim waa nin sanadka inagu soo yar noqnoqon doona isagoo bal markaas marka dambean yar eegi doonaa waayo iskhilaaf baa jira magaciisi can saciid bn اmusayibi can umi salamata an الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa ra'aytum haddaa aragtaan ma markaa aragtaan hilaala dilxijati bisha dilxija oo bisheedii ay idiin bilato wa araada uu doono axadukum axadkiin an yudaxiya inuu odxiyaysto odxiyo qalo falyumsika ka joogsado can shacarihi waa can dee isaalati shacarihi biayad wasiila weeye timihiisa inuu suuriyo wa adfaarihi ciddihiisa iyo iyadna inuu guro iyada taasna ha ka joogsado ha iska ilaaliyo ciddihiisana yaanu goyn timihiisana yaanu suulinin وxadثna أحmed بن cabd لlaahi xadثna xadثna أحmed بن cabd للahi بن الحakم الhashimiي qال xadثna محamed بن jaعفr qال xadثna شhuعbaة عan malik بn أنس عan cmra أو cmr بn mسلm بhada الإsناad نaحوه bal kolley xadiidka sanadkiisii baa inoo socda matigiina waxwaa inoo dambeeyaan markii dhoweyd shucba can malik waa inoogu sugnaa une laakiin maxaynu soo aragnay can cumara bni muslimin iyadoo la jasmiyey imika halkana shaki baaba yimi can cumara aw camr ibni muslimin ninka magaciisa ayaa ma cumar ibni muslim ba mise waa camr ibni muslim intii imaka riwaayadan axmed ibn cabdillaahi shaki ahaan bay kuba timi bihada isnaadi naxwa weli kuwo kale inoo dambeeya waxadaanii cubaydullahi bn mucaadin alcambariyu qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa moxamed ibnu camrin ilaysiyo moxamed ibnu camr bni calqamat bni waqaas ilaysi horeynu usoo aragnay can cumara bni muslim bni camaar bni ukaymat alaysiye qaala samictu saciid bna almusayibi yaquulu samictu uma salamata zawja nabiyi salى اllahu alayh wasalam taquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam bal imaka in xadiisku waa xadiisun keliya waana kii markii horeba baabku inoogu soo bilaabmay ee duruq kalun buu yeeshay duruqdan kalena saddex dariiqoo imika isugu keen xiga mid afraadna waa jiraya haddii ala yidhaaho inoo soo socda waxaa ku wada sugan ninkan cumar ibnu muslim ama camr ibnu muslim cumar ibnu mus camr ibnu muslim wuxuu dhacay riwaayadaa hore ee dee imika shakigaa waa dhacay riwaayo inoo dambeysana uu dhici doonaa kuwa kale duruqda kale cumar baa dhacayo cumare horta bal waxaan leenahay ninkani magaciisu cumar ibnu muslim weeye waana la yidhi waa iskhilaaf ku sugan meesha camr ibnu muslimna waa la yidhi oo magaciisa ma cumar ba mise waa camr xaafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa nin saduuqa inuyo saadise kaba mida macnaha dadkii iskaaru taabiciinna soo adigu dee ay isku waktiga ahaayeen saxaabada qaar soo gaadhin laakiin ana arag waa atbaacu taabiciintii un isagu saduuq buu kaba cabira lakin ibnu macin fi riwaaya waa hiquu yidhaahaa ibnu xibbaanna hiqaadkiisu kuba sheego bal adigu waa nin aimada qaarkood ay tawsiiqiyeen muslim iyo kutubtan asxaabu sunan ba uu ku suganyay bukhaari kuma sugna kitaabkiisa muslimna xadiidkan uu soo yar celceliyey ayuu ku leeyahy xadiid kale kuma jiro waa xadiidkan caawaan hayno un horena uma inaan arag dibna uma dambeeyo ee xadiidkan dee dhowrka dariiqu leh ayuunbuu kuba sugan yaho bal waa nin saasa horta ninku waana tan imaka abtirsiintiisii oo dhanna laynooba dhameeyey oo dee khaasatan ilaa awowgiisii labaad baa laynoo gaadhay xadiidka laftigiisna wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam man ruuxii kaana lahu uu sugnaaday dibxun wuxuu qalo macnaa waa ma yadbaxu waa dibxigu waa manaa ay xayawaanu yuriidu dabxahu weeye oo ficlu bimacnaa mafcuul sa ximli bimacnaa maxmuul oo kale wafadaynaahu bidibxin cadiim macnaha wax isaga uu doonayo inuu gowraco ama ari ha noqdo lo ha noqdo adugu waa odxiye ahana weeye adamaha waa wax kale ee waa odxiya doonaya inuu qalo faida uhilla halkana ficilku wuxuu binaysan yahay dee majhuul laakiin macnaha waa musama oo hilaalu dilxija faacilkii baan kaba dhigaynaa waayo sababta ficilkaas sida luqada carbeed u yimaada uhilla sida natiijadii marka dhaweydaan soo haynay faida uhilla marka uu dhasho weeye ama uu bisho hilaalu dilxijati bisha dilxija bisheedu ay bilato fala yaakhudana ruuxa caynkaasee doonaya odxiya ama dibxile iyo wuxuu qali doono maalinta ciidda falaa yaakhudana yaanu qaadin min shacarihi timihiisa walaa min adfaarihi cidihiisa shay-an waxba yaanu ka goyn xataa yudaxiya ilaa uu ka odxiyeysanayo xadiidka duruqdiisa waan sooda raacinaya waa xadiid keliya baabkuba xdثnي الحسن بن علي الحواني qال xdثnا أbو أسامة qال xdثnي محمد بن cمر waa ninkii alaysi marka dhoweyde محamed بن cمر بن cلqبة بن وqاص qال xdثnaa cمر بن مسلم imka halkan waa iyadoo cمr la jزmiyey بن مسلم بن cmاr الlaysiي qال wuxuu hi cمر بن مسلم kunaa waxaanu ahayn في الحmaami xmaam baanu ku sugnayn inagu watan aan xmaamka idhaahno oo meeshaa dadku ay ku maydhanayaan ay jirhkoodana kuba nadiifiyaan waxaana xamaam loo yidha yidhaahaan waa min alxamiim oo dee inta badan weliba dhulkii qaboobaay oo kale dee ama shaam iyo ama waxa weeyaan de haddii madiinaba waktigeeda waa markii jilaalkii way qabowdahaye waxa weeyaan waa biyaha biiran ee lagu maydhanaye xamaaniyo guryaaba kaba helayne meelaha ay kaba helayeen tan baabana xamaamku lafdiga oo min alma alxamiim oo macnaa biyaha kulul tan baa loogu magacaaba ishtiqaaqi suidhay bay dhahaan ayay yidhaahaane xamaam baanu kuba sugnayn qubayl aladxaa waa waktigaa ciid aladxaa bay u diyaar garoobayeenoo adxadii uun horteed waktigii yarun kaba horeysay faala fiiha faala fiihi manaa faala fiihi ay fi lxamaam xamaamka dhexdiisii waxaa dee iyagu ismarmariyo jirhkoodii mariyey naasun dad dee nuuradii iyo waxay adigu isku nadiifinayaan timahoodana ay iskaga goynayaan o iskaga suulinayaan adala iyo dala imaka aqalada markaa la rinjiyeynayo wax la mariyo de adala waa tan rinjigo dalahu waa rinjiyeeye weeye adalana halkan waxa weeyaan un imaka halkan bal waxaa jirtay dee xamaamkan tandiif bay u tegeenba waktiga rasuulka ilaahi axaadiisa qaarkood alfaad baad kuma timi walow aanu arag axaadiisa qaarkoodna ay kuma timi digniin dumarka loogaba digayo de waa meel dariiqa ama dharkii la iskaba dhigayo coorooyinka ay kuma muuqanayaan oo ay tahay bal maalan taas bal raggii oo kale inaanu ruuxu isagoo dee mizar ama wax guntan oo ama awradiisu asturanta mooye walow kuweenan ay kaba habaysayiin oo dee albaabkiibuu xidhanayaayo ruuxi waxba lagama arkaye taasna iyadana nahye axaadiisa qaarkood iyo tarkiib iyo tarhiib iyo kutub kaleba axaadiisa baabkaasi ay kuwa urursan tahay haddaba in dala waxay ahayd nuuradeednan aan isticmaalaynay ama xajar alkelis taasay waxyaalo kale ay ama mawaad kale u geeyeen oo ay ku dareen ayay jirhkoodiiyo waxyaalaha marin jireen oo markaasa malaa dee waxay ku dareen baa tan keenaya ee waa isnadiifinna inta badanna timahay ku suulinayeen oo halkii ay ka xiiri lahaayeen ayaa mawaadda ay xajar alkilsi ama nuuradan ay kuba dareen ayaa marintaas iyo waxyaalahaasoo way goynaysay ama way suulinayso dee waa tan imakaba wax aan taabo ahaynoo ama dawooyin ama laba iibsado timi goynaya ay jiraan waa wax markaa loo isticmaalayay nuuradaasi ay u isticmaalayeen liizaalati shacr shacr marka arrinkani may ahayn un imika isnadiifinayo waxay kuba maydhanayeene dadka waxaan la yimi ee tan kuba sameeyee meeshana usoo doontay ama dee mawaadan ay kaba herayeen waa timahoodii bay ku suurinayeen oo jidhka kaga goynayeen dad baa saa sameeyeen faqaala bacdu ahli lxamaam dadkii ahl alxamaamka barhkood ba waxay idhaaheen ine wixiina tobankii baa lagu dhex jiraa ina saciid bn اmusayibi yakrahu hada de way maqleen saciid bn اmusayib waana caalimkii de waqtigaa faqihii ee fuqahadii waaweyneyd ee madiina toddobada ahaydna kaba mida xagga cilmi ahaan marka la eegana taabiciinta sayidkood ba ahaa saciid bn اmusayib yakrahu hada waxaan ama arrinka caynkana ma aha isnadiifinta ma aha maydhashada ma aha ee waa timahan la goynayo iyadoo waqtigan odxiyadiiba ay dhowdahay ama ciid aladxa uu dhow yahay tobankii lagu dhex jiro taawey uu nacaya aw yanaacanhu amase dadka uuga diidaa taas bay dadkii waa cumar waa sida uu xadiidka kuba maqlay ee markii dambe ugu tegey dee saciid ibn اmusayib ayuu dadkii kaba maqlay saciid ibn musayib arrinkan dadka uu diidaabay barhkood ahl alxamaam yidhaaheen falaqiitu saciid bna اmusayibi saciid ibn اmusayib baan la kulmay fadakartu dalika lahu arrinkaas baan u sheegay oo saa aan maqlay ee dadkii ahl alxamaamka barhkood kaba maqlay baan u sheegay faqaala wuxu uhi yabna akhi walaalkay inankiisiiyow haadaa kani xadiisun xadiis weeye qad nusiya la iloobay oo turika dadkuba camalfalkiisa ay kaba tegeen oo dee innagaba kolley shay dee taasi mashhuura maaha culimmadu haba sheegeen markay waktigan soo gashay laakiin haddana waxay dadku hagaagba u maqleen maaha bal markaas dhici karta markaa dadka qaar inay qariibsadaan markay saa maqlaane waa arrin la iloobay oo laga tego camalfalkiisii lagu camalfalayeyba waa laga tegey dee sababta uu nahiyeye ama u karahayeyna xaggiisa kaaba yimaahayna waa dee karaaha sharciye wuxuu uhi xadaatnii umu salamata umu salama waxay u warantay um lmu'miniin oo de waxa weeyaan waana isla reer bay ahayn saciid waa reer bani maqsuum labadooda zawju nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi haweenaydiisa ahayd ayaa ii warantay oo qaalat waxay tidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam waa bimacnaa xadiidi mucaadin can muxamed bni camrin xadiidkii mucaad waa mucaadku adeeg magaciisa halkuu inoogu sugnaa dee inankiisa ka warinayo cubaydullahi bni mucaad alcambari xadaanaa abi waa xadiidkii mucaad ee uu maxamed ibnu camrin kaba wariyey waa kan imakaan hayna kii ka horeeyey uun xadiis macnihiisii le ama riwaaye laf alfaadiisii iyo macnihiisii le ayaa dee tawhaayo muslim uu ixaalaynaya ee isaga uu dhameeyo way dhamayde laakiin kol hadduu duruqdii hore soo sheegay imaka dariiqa hore isku midkaa inbuu ixaalayo ku celiyey waxadaثanii xarmalة bn yaxya وaxmed bn cabdالرaحman ibn akhi bni wahbin wa أحmed bn cabdالرaحman ibn akhi ibni wahbin qaala bal laba sheeko xarmalat bnu yaxya iyo axmed ibnu cabdiraxmaan isagii bay sifo u tahay aniga waxay i xarakaysan nuskadaydan waa axmed bnu cabdiraxmaan ibni akhi ibni wahbin oo marka haddaan eegnon ibnida ama dee ta hore ee cabdiraxmaan kaba dambaysa way i kasray iyo xarakaysan tahay marka taasi waxay ka dhigan tahay cabdiraxmaan sifadiisii iyo nactigii inay tahay de waxaan filayaana inaan hore usoo ogaanay ninkan axmed ibnu cabdiraxmaan waa axmedka ka loo jeeda waa cabdiraxmaankani waa ina wahab ninka waxa weeyaan ibn akhi ibn wahbina waa axmed oo sheeka muslima markaa sababka waxa weeye de hadday idinkana idii xarakaysantahay taas waa axmed ibnu cabdiraxmaan ibnu axmed bay sifo u tahay axmed bay sifo u noqonaysaa macnaha waxay ka dhigan tahay axmed oo marfuuc ahaa bay sifo u tahay waan rafcinaynaa ama waan daminaynaa oo waxa noqon waxa ii waramay waa axmed ibnu cabdiraxmaan axmed kaas oo ah ibnu akhi ama ta dambe way jiranto de waa idaafaday ku jirnaanaysaa ibn ibnu akhi ibni wahbin ina wahbi walaalkii inankiisa ahaa ee ibnu wahbi walaalkiina waa cabdiraxmaan kan imaamkii cabdullah ibni wahbi walaalkii weeye axmedna waa sheekha muslim oo kolley waa nin kalaable culimada qaarkoodna welinta uu muslim wax ka wariyeyba ay hadal ka keeneen laakiin waxa kuba yimi ee lagu cilleeya ama lagu dacaniya intii muslim la kulmay dabadeed wax ku yimi weeye masarba uu ka tegay muslim waa wax ku yimi une qaala waxay dhahan labadaasi xadaثana cabdullah ibn wahbi adeerkii buu marka ibn cabdiramaan axmed ibn cabdiraxmaan kaba warinaya أخbaranii xaywatu wa xaywat bnu shureyx qaala أخbaranii khaalid bn yaziid can saciid bni abi hilaalin can cumara bni muslimin اljundaciyi ana bna اlmusayabi أخbarahu ana bna lmusayibi baan ujeedaa walow dee labada wej ba ay banaan yihin lakiin had iyo goor culimadu isaga waxay doortaan in musayib laba yidhaahe ana bna lmusayibi akhbarahu oo wuxuu u waramay cumar ibnu muslim adeeg markii dhaweyd waxaan soo haynay cumar ibnu ama camr ibnu muslim ibnu camaar allaysiyu taas baan soo haynay imikana maxaa inoo taala aljundaciyu daalkana waa lana la damin karaa junduciyu waa la odhan karaa ee jundacani ama jundacani waa badnun min lays waa jirib reer lays kaba mida waa ninkii hore un waa jiribkii hoose kani laysna waa reerkii sare marka waa jirib reer lays kaba mida un ninka cumar ibnu muslim waa ninkii marna camar marna cumar aan usoo arkayne ayaa wuxuu u waramay ana bna ibna musayibi akhbarahu ana uma salamata zawja nabiyi salى اllahu عalيه wasalam akhbaratu wadakara wuxuu sheegay النabiy slى الlahu عalيه waslm ana nebiguu sheegay waa maxay xadiidka uu rafciye waa tan dee ibnu cuyeynaba lagu lahaa dadka qaar baan rafcin markii dhaweydna waa taas dee tarfacuhu iyo qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm isagoo marfuucan soo wadahaynay inagu riwaayaadkeena muslim inooguba sugan marka wadakara nebiyuna waxay macnuu yahay rasuulki ilaahay uu sheego wuxuu hi de qaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam o marfuucaasu noqdo xadiidku waa marfuuc bimacnaa xadiidihim waa raggii hore ee cumar kaba warinayay xadiidkoodii ayuu macnihiisii leeyahy ragga horena haddaan kitaabka dib ugu laabano moxamed ibnu camrin oo imika dhowr riwaaye ay isu raaceen waa mid oo waa nin waxaa ka sii horeeyey malik ibnu anas waa labadaasun cid kale oo imika camr ibnu muslim ama cumar ibnu muslim xadiidka ka warinaysay may jirin waayo riwaayada ka horeysa taas isagu shaqaba kuma lahayne ee waxa weeya dariiqa xajaaj ibnu shaacir ka bilaabmaye wixii ka dambeeyey inoogu sugnaa marka markii hore malik ibnu anas laba dariiq buu kuba wariyey moxamed ibnu camrina laba dariiqa mase ayuu inooguba sugnaa dariiqan saddexaadna ninkan saciid ibnu hil ibnu abi hilaal baa inoogu sugan marka daahirku waxaa in laba yidhaaho bimacnaa xadiisihima in la tasniyeeyo laakiin hor muslim umuurahan oo kale waan soo aragnay waxyaalahana lagama dhigayo dee nusaakhdii iyo khada kaba dhacay oo in la tasniyay ahayd waayo walow dee agtooda ay badantao intooda badan ay qabaan aqaluljamci halaata haddana way jiraan dee qolooyin leh luqadaba jamca waxa u yar lababa oo dee waa loo isticmaali karaa taa markaa tii umaan kuba xambaaraynaa waxa weeyan way halkan khada iyo waxyaalo se bacda shuraax hadalla kaba dhacay un ma odhanayne bimacnaa xadiidihim waa laba dee raggii hore waa labadii hore xadiidkoodii ay ka wariyeen cumar ibnu muslim ayuu la mid yahay saciid ibn ibnu abi hilaalle xadiidkan uu ka warinayo cumar ibnu muslim intaa weeye intood walba kuwa inoo dhammaaday kolley xadiidkaa iyo duruqdiisii bay ahayd waxaana iyada xadiidka inooguba suganoon ruuxii odxiyo doonayey ee bishaa dulxija ay u bilatay in loo diidayo laga nahiyayo wax timihiisa kaba miday inuu suuriyo ama dee waxa weeyaan gaabin haba noqoto xiirid haba noqoto si kale u googooyo ama haba rifo sida kelkeladii oo kale iyo taa haba noqotee inuu wax timihiisa kamida gooyo in loo diidayo xadiidka way nooguba sugan tahay adfaartiisa iyo cidihiisiina inuu si un kuba suuriyo iyada ama ha wada suuriyo ama barhkoodna haba suuriyo ee iyada bartaas ee haddii mid dhibayso oo intay kala go-day adigu dhibaysa aanay jirin bal iyada taasna xadiidka waa inooguba sugan yihiin koleyna dee waana nahyiga cad ee xadiidka inooguba sugan xagga markaa laakiin nahyigaasi intuu gaadhsiisan yahay aimada qaarkood waaba saciid ibnu musayib ee tay kaba soo naqliyaan rabiicat ra' iyo axmed iyo isxaaq oo kale iyo daawuud asxaabta shaafici barhkood ayaa waxay ka dhigeen nahyigani inuu litaxriim yahay ay xaaraanba tahay inuu ruuxu kol haddii bishaasi ay usoo gasho uu doonayana inuu adxiyaysto waxba waxyaalaha kaba mida suuriya xaaraam xaaraam haba yidhaaheena laakiin dee hadday ku dhacdo oo ruuxu nahyigaa kuba dhaco istikfaarha laba yimaado unbay amrayaane itifaaqooda wax fidye ah iyo wuxuu leeyahay ma jirto la mid maaha ninkii muxrimka ee fidyada lagu yeelanaya iyada fidya ma jirayso haddii aan nahyiga litaxriim ban idhaahno laakiin dee istikfaarteediya buu laba imanaya shaaficiyada agtooda waa shaaficiya asxaabtiisa dee bacdigood xagga hore wataan marine iyaga waxay ka dhigaan karaahadan inay adigu karaahatu tanziih tahay ee xaaraamnimo aanay gaadhsiisnayn aimada qaar yidhaahaa karaahaba maha iyada xadiidkaa dee radinayo qowlkooda celinaya ee bal matalan taas bay kaba dhigaan kolley xujadooduna qolooyinka taxriimka waa axaadiisan aan hayno qolooyinka bal matalan lamey waa karaaha una xadiis aynu hore usoo maray oo ahaa caaisha inay tidhi rasuulka ilaahoo madiina jooga ayaan hadyigiisi oo xaramka uba dirayay waxyaalihii qalaa-id ahay luqunta laga surhaya anigu aan usoo hijiray rasuulka ilaahay wuu diri jiray wax markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu baneeyey oo xaaraam ka noqonayeyna may jirin ilaa uu hadigiisa qalayo dee hadigaana ka weyn bay leeyihin taasoo wixiina waxaa soo gelaya ciddihii iyo waxyaalahaasi way soo gelayeen bal xadiidkaas bay xujadoodtee laakiin arrinta waxa weeyaan uun xadiidkani waa xadiid khaasa wuxuu ku khaasiyey ciddihii iyo markaa wuxuu ku khaasiyey uun timihii dharkii iyo kulankii dumar iyo wixii udgoonaa iyo waxaasi asalahaan kumaba jiraan marka kole duu khaasiya de khaas iyo caam hadday kulmaanna khaaskaa la horreysiiya waa la khaas yeelaayo bal markaa waxaan leenahay wax kaloo loo diidayaa ma jirte laakiin ruuxii odxiyo doonayey intan waa loo diidayaa nahyigaasaa kuba yimi haddii uu kuba dhacana wax ka ratimayaa ma jiraan oo kafaariye fidye ee waxay noqonaysaa un dee haddii bala nahyigii litaxriim aan idhaahno istikfaar iyo waxyaalaha inuu laba yimaado xagga xikmada kuba suganna waxay dee yidhaahaanba waa si uu ruuxu markan hadyigan uu qalayo ama me adxiyadan uu qalayo wuxuu ku mudanayaa la rajayn dee cidqi iyo dembi dhaaf buu kuba mudanayaaye si isaga ajsaadiisii oo dhan ay u dhantahay oon ay waxba kaba maqnayn uu taa uba muto dembi dhaafka ama cidqigaa uba muto taas baa dee waxa weeyaan xikmada kuba jirta ay tahay calaa kulli xaalin haddaynaan xikmadii garanna waa layna faray bal waxa weeyaan oo ruuxii bal odxiyo doonayeyna arrinkan waa wax loo diidayo oo ay tahay inuu sidiisaa uba qaato baabu taxriimi dabxi ligayr اllahi tacala walacni faacilih wuxuu u baabaysan yahay xaaraamnimadka uu xaaraam yahay in ilaahay keyrkii wax loo gowraco iyo ruuxii isagu taa laba yimi ee ilaahay keyrkii wuxuu gowracay inuu ruux malcuunayo ama la lacnaday oo shareecada xaggeeda lacnada uu mudanayo xadaثna زuhayr بn xrbi wasuraj bn yunusa kilaahuma can marwaana qala زuhayr xadaثna marwan bn mucaawiyaة alfazariyu qaala xadaثna mansuur bn xayaana قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت علي بن عند علي بن أبي ضارب فأتاه رجل فقال الحق سندka waxaan filaya intooda badan waana rag aan gargaranayno soo noqnoqda waan soo maray lakiin mansuur ibnu xayaan ninkan la yidhaaho mansuur ibnu xayaan ninkan la yidhaho waxaan filaya caawi inagu cusub yahay xadiid laakiin kale o dambeeya oo dheerayna ashribaba inooguba iman doono isagoo dheerayna waa leeyahay kitaabka ku leeyahy waa labada xadiidu ku leeyahay nin inagu badan ayuu aabihii yahay isxaaq ibnu mansuur aabihii weeye mansuur ibnu xayaan isagu waa yar yahay waa labada xadiid baa nidhi laakiin inankiisu de kitaabka waa ku badan yahayba ee haddaba bal waxa weeye isxaaq ibnu mansuur aabihii weeye n waxa uu yihi markaas nin camr ibnu wasilahana waa saxaabi isagu oo xadiidka صaxaabi baa صaxaabi kaba warinaya waa صaxaabi aad u yaraa waana ninkii asxaabtii rasuulka oo dhanba uu geeri dambeeyey oo dee ugu marka la eego sanadii ugu dambeysay sheegaa boqol iyo tobankii hijrada ayaa u dhintay haddaanu kaba yar horeyn bal waxa weeyaan camir bn wasila abutufayl wa akhiru الصaxaabati mowtan wuxuu yihi صaxaabigaasi kuntu waxaan aha cinda caliy bn abi aalibin faataahu rajulu nin baa u yimi faqaala wuxuu yihi ma kaana الnabiyu salى الlahu عalيه waslm muxuu ahaa rasuulkii ilaahay yusiru mid siraysta ilayka adiga oo cali buu la hadlayaa ee waqtigaasna waqtigan khilaafadiisii bay ahayd shiico iyo nimankaa bal raafidana way soo baxeenba akhbaar aan jirin iyo waxaan shareecada asal ku lahay bay faafinayeen ay kaba mid tahay in cilmi isaga lagu khaas yeelay ama ahlulbeytkaba lagu khaas yeelo dadka kale uu rasuulku kaba qariyo iyaga uun uu gaar ahaan u sheegayey inay jireen taas buu waxaasaa jiray tii buu deeta weydiiyey su-aashan qaala wuxuu uhi faqadiba cali baa arrinkaa ka cadhooday waayo waa wax baadila waa waxaan jirin aad buu gaba cadhooday wejigiisiibaa guduutay laftiga nasaa-i riwaayadiisay kuma timi wa qaala waxaan u idhi ma kaana ma ahayn annabiyu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam yusiru mid siraysa min alisraar weeye ilaya aniga xaggayga shay-an shay yaktumuhu nnaasa ee waa kuwa la nas baa jiray isaga caddaynayay inuu yahay alwaliyu min bacdihi ama ka arrin kaba tawaliaya waxyaalo badan ay dee sheeganayeen baa jirto abaadiisha nimankaa raafida iyo dee qulaada sheecadiiyo waxay laba iman jireen markaasuu uhi rasuulka ilaahay maba ahayn inuu aniga ii siraysto uu hoosaan iigu sheego wuxuu dadka kale kaba qarinayo hayra lakine annahu qad xadaanii bikalimaatin arbac waa xadiidu isagu kaba wariyo dad kalena ay ka maqleen lakiin uu kaba wariyo wax isaga uu sir ahaan ugu sheegana may ahayn rasuulka ilaahay kelimaad afara ayuu iigu warramay qaala abu kufayl ba wuxuu yihi faqaala ninkii baa yidhi saa'ilka ahaa ma huna ya amiira almu'miniina waa waqtigii khilaafadiisii marka marka xadiidka laga maqlaya amiira almu'miniin ow maxay yihiin kelimaadka afartee uu rasuulka ilaahay kuu sheegay qaala wuxuu ihi markaas cali baa odhanaya amiir اlmؤminiin qaal nebigii baa wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh lacana allahu man lacana waalidahu lacana allahu ilaahay uu lacnaday naxariistiisuu ka dheereeyey man lacana ruuxii lacnada waalidahu waalidkii waalidayhina waa inoo dambaysaa adigu labadiisa waalid ruuxii lacnada ilaahay uu lacnaday khabar baan kaba dhigaynaa ducana way noqon kartaa allaha lacnado intuba waxay tilmaamayeen dembi kabiir oo weyn inuu yahay lakiin horey nu kitaabuliimaan ugu soo marnayba ruuxa waalidka aabihii dee ama labadiisa waalid caaya inuu lacnadaas mudanayo bal tasabubkii dad kaloo caayay buu isagu sabab uma noqday inuu taa kuba mudanayo hore waatayna usoo marray walacana walacana allahu allaha lacnado ama ilaahay uu lacnaday man dabaxa ruuxa gowraca ligayr illahi ilah keyrkii wuxuu gowraca ama jin ha u gowraco ha u gowraco bal matalan sanam ha u gowraco in wax kale oo adigu waxaan ilaahayba ahayn uun in markaa ciddii uga gowracda isagoo gowraca dee magaciisa ugu dhawaaqayo taa u gowracayo taas dee waana waxaa hadduu isagu waxaan dee isaga u dhowaanshihiisa iyo aada ku caabudlaya kufrina keenayaba bal waxa weeya kaasna allah lacnado walacalma allahu ilaahay uu lacnaday man aawaa ruuxa soo duma soo dhoweeya difaaca ilaaliyo ximaayo siiya muxadisan ku muxdis oo ku dee wax adigu shareecadii khilaafsan laba yimi bidcadii baa soo geli macsiyadii baa soo geli dulmigii dadka iyo jinaayadiiyo xadgudubkoodii oo ruuxii garab la siiyo wixii dee uu mutay laga horjoogsado laga ilaaliyo lagaba badbaadiyo intuba way soo gelaysaa horeanaynu dee kolley madiine iyo fadligeeda markaan soo haynay axaadiis noocana usoo aragnaye kaasna wey walacana allahu alla ha lacnado ha lacnado ama ilaahay uu lacnadayba man ruuxa kayara dooriya manaara alardi dhulka xuduudiisa macnaha waa meelahan dadka amlaagtoodii beerahoodii jagooyinkoodii dhulalka ay lahaayeen ee calaamaadkii iyagu ay samaysteen ee lagu kala garanayey milkigaas ruuxu intuu kuba joogayo kan kale milkigiisa lagu garanayey ayuu dooriyo u bedelay meeshii buu kaba saaray ama isagu hadurku oo tiisi ha ku soo darsado ama ha baabiyo ruuxan dee meeshiisi iyo milkigiisina ka fasaadiya si loo garan waayo ruuxaa bal xuduudda dadka iyo waxaa dadka u dhexdhexeeya tukumu lardi sida lafti kaleba kuba yimi bedelo dooriya kaasna allaha lacnado taas buu yihi xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna abu khالد بن الأحmر سlayman بن حyاn عن maنصuur بn حyاn عan abي الطufayl qaaل qulnaa waxaanu ku nidhi لعaliyi عalي waxaanu ku nidhi بn abi ضاaلبi أkbirnaa bal waxaad noo warantaa noogu warantaa bishay nin baana su-aasha weydiiyasaynu soo marnaysna uu joogay una shay asarahu uu siraystay oo ilayka adiga xaggaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم sir ahaan uu kugu sheegay dadka kale isagoo ka qarinaya faqaala wuxuu yihi cali bnu abi aalib ma sira ma siraysan oo ilaya aniga shayan wax ima siraysan oo sir ahaan iigumuu sheegin iyo hoos ahaan shaygaasoo katamahu naasa dadka uu ka qariyo wuxuu dadka ka qariyo aniga gaar ahaan ii sheegay oo cilmi ah si ay nimankaasi sheeganayaan oo de waa abaadiishood iyo beenahoodii eh taasi ma jirto walakinii laakiin samictu waan maqlay waa xadiid anu isaga u laba jeedno dee ciddii maqlaysayba ay maqashay yaquulu xaaluu ku qowlayo lacana allahu man dabaxa ligayr اllah walacana allahu man aawaa muxdiثa walacana allahu man lacana waalidayhi walacana allahu man gayara almanaara wamanaara alardi oo xuduudoodii iyo meelihii dee waxa weeyaan ijaaradii iyo soodimihii dadka u dhexdhexeeyey jagooyinkooda xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar وlفظ بن المثنى qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة qال سمعت الqاsم بن أbي بزة يxadiث عan أbي الطفayl qاsم بن أbي بزة bihi naafic way yidhaaheen yaasirna way yidhaaheen barhkood baa naafic بn adigu israaciye labada magac waa nin mawaalidii kaba mida untaas oo siqaru taabiciina oo ثiqaa weeye ninkaas baa wuxuu ka warinaya xadiidka abu dufayl qaala su-ila caliyun baa la weydiiyo waxaa lagu yihi akhasakum miyuu khaas yeelay rasuulu llaahi salى اllahu alيه waslm haddaa alubeytka tiin bishayin shay cilmi kaba mid ah dadka kale uu kaba qariyey idinka uu gaar ahaan idiin sheegay oo u idinku khaas yeelay ma jira faqaala wuxuu uhi maa khasanaa naguma khaas yeelin rasuulu llaahi salى اllahu alيه waslm bishayin shay lam yacuma bihi naasa dadka aanu ku caam yeelin oonu wada gaadhsiin kaafatan xaalayin iyagoo dhan dadku oo dhammaantood wuxuu dee aanu ula wada jeedinayo wixii uu isagu laba yimi waxyi ahaa dadkii oo dhan baa la yidhi gaadhsii shareeco dadkao dham ay ku dhaqmayaan ma ayay tahay wax dad gaari ay leeyihiin maaha markaa waxaanu dadkao dhan ku caam yeelin oo annaga nagu khaas yeelay haddaanu aalubeytkii siinahay taas iyada ma jirto ilaa maa kii un mooye kaana haday fii qiraabi sayfi hadaa seeftaydan galkeed adigu waxay macaayadoo qimdigeeda ku jirta ama galkeeda khaaskaa kuma jirta waa waxaan jiraabkii weynaa ahayn ka koobnaa horeba inuu soo marro ay dhexgi dhigi jireen oo kolka waxyaalo kalena ay kuma ridan kari jireen waxaa qiraabka seeftayda ama galka seeftaydaa ku sugan mooyaane waa saxiifo u qornayd rasuulka ilaahay wax kaga qoray dee waana axaadiis caama un isaguna waa kaa aynu kaba soo baxnay kaasu mooye wax annaga nalagu khaas yeelay maba jirto kaasna khaas kuma ahaynba qaale wuxuu uhi faakhraja abudufayl baa ornay wuxuu soo saaray saxiifatan maktuubun uu qorayay fiiha saxiifada dhexdeeda lacana allahu man dabaxa ligayr اllaahi walacana allahu man saraqa manaara alardi xaba dadka dhulka xuduudiisa oo ujeeddadu meelaha dadka u dhexdhexaysa ee amlaagtooda kala soocaysa ayuu baabiiyey oo dee isagii baa kuba durkay oo taas horena way intaynu usoo maray ruuxa intaa ka leeg oo dhulka ka mida dulmiya in maalinta qiyaamaha isagoo luqunta toddoba dhul loo gelinayo de waa qadcadii oo ilaa toddobadii dhula inuu la iman doono in hore usoo mareeye haddaba walacana allahu man saraqa manaar alardi walacana allahu man lacana waalidahu walacana allahu man aawaa muxdiثan waa xadiidkii makaan kaba soo baxno bal markaan kolley qeyb marka leega lacniga waalidada ama labada waalid horeynu usoo maray waxyaalaha bal matala manaar alardina waa calaamaadkeedii iyo xuduudaheedii taasba weeye de wax taa kuba dhowna xadiidka inaan soo marino waynu soo aragnay umuuraha halkan inooguba suganee kitaabu sayd iyo dabaax iyo adaaxiba isukeen raacee dabxi ku tacalluqsan waana xadiidkii uguba dambeeyey jaanibkaas waxa ay tahay adabxu ligayr illaahi oo waxaa looga jeedaa san halkan uu shaarixu kuba sharxayo in wixii lagu gowraco bismi gayr illaahi tacaala wey magacaan kaa ilaahayni laguba gowraco ama loolaba jeedo sasanan baaba loo gowracay saliib muusa ciisa dee adigu cid kastaba weeyaan oo ilaahay kayrkii ahayn waxaan ahayn baa lagu qalay dhulkacba adigu umuurahaas waxaasoo dhami waa dee xaaraan bay noqonayaan debixada caynkaasee dee magacaankii ilaahay ahayn laguma gowracayna waxay noqonaysaa un shayga baktiga ruuxan gowracay ama muslima noqda ama nasraani ama yahuud waa nawowi hadalkiisii mag halkan shaafici waa hadalka naskiisii ayd asxaab shaaficiyna iskuma waafaqsayn ee bale wuxuu weliba raacinaya ruuxuu ka soo qaado imika ama nebi magacii buu kuma gowracay ama dee cid aan keyrkii ilaahay ahayn debixadii xalaal bay noqotay wama uhila ligayr illahi b xaraam bay noqotaan ujeeda wama uhila ligayr illahi bay soo gelaysaa ee haddana markan uu magacan kuma gowracayo hadduu ulama jeeda bu uhi tacdiima madbuuxi lahu ciddan ilaahay keyrkii ah ee loo gowracayba weyneyn uu kuma weyneynayo ulama jeedayo inuu taa kuma caabudo gaalnimay noqonaysaa sida jin loo gowracadu gaalnimay noqonaysaaba oo wuxuu leeyahi fain kaana daabixu musliman qabla dalika saara bidabxi murtadan markay arrintu noqotay aad ku caabudid waxan inay waxa weeyaan taas waxay gaalnimay noqonaysaa ruuxii hadduu muslimba ahaa qabla dabxi taas buu ku gaaloobaya ama murtadu kuba noqonayaa buu ihi bal markaa waxa weeye waa xadiidka maqsuudkiisa inaha kalena waa inaan sooba aragnay marka basel ciddii aan de aan yudbax bismi gayr illahi tacaala baa lafdigan inoo wada shamlinaya shayga xaaraamtaa ama baktigaba noqonayana uu noqonaya lafdigan kaafatana halkan sheekh wuxuu leeyahay waa arrin loqow inagu baraarujinayo kaafatan lafdigani xaal ahaan baa lagu nasbiyaa loona isticmaalaa buu leeyahay laakiin kutubta iyo wax dhacaa in badan oo kaba mida buu leeyahay oo inay yidhaahaanba kaafata annaas iyo kaafata alculamaa iyo madhabulkaafa iyo macnaa kelimadii alla geliyo kaafatan oo qur-aankaba dee iyadoon al lahayn bay kuga sugan tahay kafatan bal maala iyadoo alkafa laba yidhaaho ama ha laba idaafiyo madhabulkafa ha laba yidhaaho ama kafat culama ha laba yidhaaho wixii o dhan bu sheeku wuxuu kuba tirinaya taasi inay khada tahay lagu tirinayo un laxn alcawaam dadka caamada laxnigooda ee luqada carabeed laftigan kaafatan iyadoo dee mansuuba oo xaalo ayuun bay utimaadaa macnaa wixii taa ka duwan oo in badan kutubta dhaca hadalka dadka dhaca iyo kitaabaadkooda wuxuu leeyahi waa taxriif iyo laxn alcawaam eh wax dee bal masalan markaa luqadii carabeed si ay ahayd ama haba bal intaas weeye kolley kitaabulashriba waa kitaab dheeroo inoo bilaabmayo muddo inoo socon doona cashirka halkaasaan ku dayna wallah subxana wa tacala aclam